xildhibaane shukri xareed oo ka mid ah golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo deeq lacagaha ugu qeybisay caruur agoon ah kuwaasoo gaaraya soddon qoys deeqdan lacagta ayaa waxaa soo dhibay haweenka jaaliyadda jubbaland ee ku sugan dalka dibaddiisa xildhibaan shukri xareed ayaa faahfaahin ka bixisay deeqdan lacagta ah iyo halka ay ka timid gabdho walaalaheena yaa ku soo sadaqaystay ee lacagta ah waxaan u bixinay maanta boqol boqol insha allahu gabdhaha khayrka badanow een, soonna waa soo gelayaa bal isku daya hal gabadhba oo reer jubbalandi inay hal cunug kafaalo qaado ilaahay baa wax kafaalo qaada laakiin idinkuna dadaala insha allah waxaan rajaynayaa ama ilaahay idiin baryayaa idinkana allaha subxaana wa tacaala wax fiican oo barakale ood bixisaan meeshii wax ilaahay keenaa wax laga bixiyaa inuu ilaahay idin soo geliyo gabdhaheeniyow wata agoontiinii hadee dhowr kun waayo agoontu waa dhowr kun laakiin wax yaroo fara ku tirisa intii ugu aabood ugu dhimasho dambeeye yaan hadda soo qornay oona da kow jooginoo yaa daranuun loo qoray marka gabdhaheeni qaaligahayow kuwaasaa idin sugaya qaar ka mid ah hooyooyinka carruurtooda deeqdan lacagta ah loo qeybiyey ayaa ka mahad celiyey waxaan ahay arda gaarne maxmed waxaan ahay ilkacsi hooyadii ilaahayga qaadirka ee raxmaanka ah midii wax bixisay iyo midii wax aan soo bixinay gurtigiinba khayr iyo faa'iido allah idin siiyo ilaahay waxaan idiin barinay wax sanoo khayr qaba idinkiiyo gabdhahana siinayaba in alla idin siiyo waa idin salaamaya walaalayaal khayr iyo baraka allah idin siiyo waxaan nahay hooyooyinka dhalay agoonta gabdhihii sadaqadaa la baxay ilaahay rabbiga subxaana watacaala ajir ha ka siiyo meeshay ka soo bixiyeenna wax badan oo barakale ilaahay uga baryaynaa annaga waxaan nahay hooyooyinka agoonta oo lagu siiyey maanta lacagta looga farxiyey insha allah biidnillahi alkariim maamulkii na soo gaarsiiyey idinkaba kheyr baa idin rajaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim deeqdan lacagta ah ee loo qeybiyey qoysaska agoonta ah ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli baahi badan ay u qabeen